بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا بعد وآيه وعلى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحكور رمي xurmada ay leedahay inaanay bannaanayn bixitaanka lagu baxayo a'immada muslimiinta ama kuwa taliya xukaamta muslimiinta in lagu lala dagaalamo ama dhiig in la daadiyo ama seef inay xaaraan tahay markaa in seef loo qaato dee lagu baxaana waa shay xaaraana lisaanka iyo carabka in lagaga baxaana shay bannaan waa de carabkii ama maxaanku yidhahdaa mar kasta ceebtooda la sheego waxay sababaysaa lisaanka iyo carabka mar kasta wax laga sheegaa in dadku ay nacaan marka dadku ay nacaanna ay ku dhiiradaan ama sabab ay u noqotay dee lagu baxaba markaa lisaanka iyo carabkuna dee waa nooc khuruuj ka mida bixitaan nooc ka mida weeyaan weliba culummadu waxay tilmaamaan carabku inuu ka daran yahay seefta inuu ka daran yahay dee lisaanku waa khuruuj shadiida oo aad u daran oo wax kasta kicinaya oo tahyiij iyo kicin sababaynaya dadka marka weliba dadka dee qaarba xamaasad aad u haysaa ama munkar markay arkaan ama xumaan dhacdo markay arkaan ayaa dadka qiiradeeda weliba ama xamaasadda qofka caadifada leh cawaadifta waxaad arkaysa isagoo ama mimbar fuulay ama masaajid ka hadlay ama dee dhaleeceeyey wasiir ama mid kale maxaanka wax ka sheegay taasina dee xal maaha bal dadkan meesha fadhiya waxba kama faa'iidaya xataa wax nafcila dee kama faa'iidayaan ya haddii si guud dee munkarka loo sheego mooyaane hebel baa waxaa sameeyey ama maxaanku yidhaha wasiirkaasi waxaa sameeyey faa'iido dadka uma laha nafcina dee ma keenayso marka lisaanka iyo carabkuna wuxuu keenaa isaguna bixitaan daran ayuu isaguna markaa keenaa marka taas waa nooc fitana ayay ka mid tahay marka qofku fitanka inu iska ilaaliyo maa dahara minha wamaa batan ilaahayna subxaanaه wa tacaala hanaga ilaaliyo fitanka maa dahara minha waay wuxuuhi sheekhu raximah اllahu tacaala raxmata waasaca imaam axmed wa qitaalu nusuusi in lala dagaalamo halkana wuxuu yidhi wa qitaalulusuusi tuugta in layska difaaco oo dee qitaalkii waa mudaafacada layska difaacayo in layska difaaco lusuusta tuugga in layska difaaco waalkhawaarij dadka khawaarijta ah in lala dagaalamo oo sharkooda layska difaaco ama dee imaamku la dagaalamo ama xaakimku jaa-isu way bannaan tahay nusuusta iyo khawaarijta in lala dagaalamaa mudaafacadu layska difaacayo waa bannaan tahay idaa haddii buu yidhi caraduu u tacarudaan u banbaxaan lirajuli ninka fii nafsihi naftiisa hadday u tacarudaan wa maalihi maalka ama xoolihiisa u tacarudaan falahu waxa u bannaan an yuqaatila inuu la dagaalamo can nafsihi naftiisa inuu difaaco waa mudaafaco naftiisa waa difaacaya oo de waxaa saa'ilka ah ama de waxaa soo weeraray naftiisa waa ka difaacaya wa maalihi maalkiisana de waa difaacay waa mudaafacadii wayadfacu canha wuxuu ku difaacayaa naftiisa dadkaas soo weeraray ama tuuggii soo galay aqalka bikulli maa yaqdir wax kastuu awoodu leeyahay ayuu markaa iskaga difaacaya oo dee kolba shay-an fa shay-an yaanu diline dee fa shay-an fa shay-an waa mudaafaco marka alshal falshal wuxuu yidhi sheekhu wayadfacu canha waa ku difaacayaa bikulli maa yaqdiru wax kastuu awoodiyo walaysa lahu uma bannaana idaa faaraquuhu hadday ka tagaan haddii ay ka faaruqaan oo ay meeshiisii ka baxaan aw tarakuuhu ama lusuustii ama khawaarijtii dadkii muslimiinta ahaa ama dadkii dee saa'igiinta ahaa ee saa'ilka ahaa ee dee ama buqaadda ahaa ee ku xadgudbay idaa faaraquu hadday ka faaruqaan aw tarakuu ama ay ka tagaan oo iskaga tagaan uma bannaana an yadlubahum inuu dalbo ama inuu raadsado ama inuu ka daba tagaa uu raacraaco dhahalkay gala inuu eriyadaa ma bannaana ilaa waadda muslimiina markaa maadaama inuu dabagalo oo halkay gala inuu eriyaduu raadsado ma bannaana buuyi mar haddii mudaafacadaa iska difaacday khalaas marka sharkii haddii maqsuudka sharkii la jebiyey waa dhammaatay walaa yattabicu ma raacayo aahaarahum raadkoodii iyo aarkoodii iyo halkay mareen ma raacayo laysa liaxadin laysa uma bannaana liaxadin qof ilaa mooyaane alimaama imaamka xaakimka aw amase wulaatu lmuslimiina kuwa muslimiinta u talinaya ee amarka haya mas-uuliinta ayuunbay u bannaan tahay intay markaa dadkaa la dagaalamaan qoriga sitee shawkada le awoodda leh xaakimka ayuunbaa dee la dagaalamaya ama u tacarudaya wa innamaa lahu waxaa u bannaan qofka an yadfaca qofkuu difaaco can nafsihi naftiisa fii maqaamihi daalika qofku isaga aqalkiisa iyo naftiisa u difaaci kara haddii dadku soo weerareen oo aqalkiisa ama maalkiisa dee u difaacaya qofku wayanwi waa niyoonaya bijuhdihi dadaalkiisa an laa yaqtula in aanu dilin waa inuu ku dadaalo qatliga in laga meeraysto intay suuragal tahay axadun qofna inaanu dilin fain maata hadduu ku dhinto calaa yadayhi fii dafcihi can nafsihi fi lmacraka oo uu markaa intay soo weerareen calaa yadayhi uu ku dhintay fii dafcihi sababtii uu ku difaacayay can nafsihi fi lmacraka oo dee markii ay isdifaacayeen sababteyda fa abcad allaahu almaqtuula ilaahay ha fogeeyo almaqtuula oo dee kaa la dilay ee daalimka ah ee muctadiga ahee saa'ilka ahee soo weeraray weeye wain qutila haada kan haddii la dilo fii tilka alxaali xaaladdaa isagoo naftiisa ama dee maalkiisa aqalkiisii weeyaan oo dee maaha inuu dee fitan u tacaruday waxaan fitankan dadkan israacaya toban qof baa israacaya waxay tegayaan meel bay fadhiisanayaan oo odhanaya halkaayna keena taasi iyagu fitan bay u tacarudeen laakiin qofku waxaa laga hadlaya aqalkiisii iyo buulkiisii iyo xoolihiisii u dhex fadhiya haddii toban nintay qori qaataan idhahdaan buurahaasaan gaadh ka hayna ama kayntaasaanu ilaalinayna ama dhirtaasaanu ilaalinayna kaymaha iyaganu ilaalinayna taasi waa fitnayo oo xuruufta fitna weliba dee qabaaishu qabaa'ilka dagaalamaya toban qof baa israacaya meel bay tegaya taasi waa fitna qofku fitna u tacarudaya mar maadaama toban qof baa hadday israacaan dee waa fitna mar haddii qabiilaba noqoto fitnay taasi noqonaysa laakiin waxaa laga hadlaya qofku aqalkiisii uu dhex joogo xoolihiisii uu dhex joogo bis laakiin qofku hadduu israacaana ay tacarudaan iyadu taas waa shay xaaraana marka wuxuu ka warramaya qofku aqalkiisii suu iska dhex joogo aa oo aan laakiin meel u tacarudin dee ama fitno ama jamaaco kale ama daraf kale mar hadday fitna dhacdo aqalkaagunbaa dee la laasimaa carabkaagana waa la laasimaa gacantaadana waa la laasimaa bal aaaartu waxay sheegaysa mar hadday fitna dhacdo qabaylku ay dagaalamayaan in qofku seeftiisa kala jibiyo waxaad noqota ka madluumka ee daalintaa mar hadday fitna kacdaba waa la fadhiistaa marka xaaladan dadka qaarba dee aad waxay ugu celceliyaan yacni waa qofkii haddaanu da isdifaacin marka dee difaacan rasuulku leeyahay qofka naftiisa waa aqalkiisa dhexdiisa weeye laakiin inuu fitno u tacarudo ama meel uu u tacarudo taas iyadoo fitno marka intay yani dagaalada fitanka ah in la dhex galo waxay dadku qaar u deliishanayeen axaadiistan dee waa shay baadil allah mustacaan wuxuu yidhi marka wuxuu ka hadlayaa sheekhu qofka aqalkiisii lagu soo weeraray ee wax dilay marka wuxuu yidhi wain qutila haadaa kan aqalkiisii dhex joogay ee weliba dee mudaafacadani waxaan qatli ahayn baa lagu dadaalaya alshal falshal ya ayaa haddana lagu dadaalaya maca daalik intay suuragalta xataa u dul marinaya intay suuragaltaa dhinacyo ka marinaya u cabsiinaya inta nafta la badbaadin karoo la badbaadin wax layska dilayo oo layska ta'wiilinayo la odhanayo man qutila fawa shahiid waana la soo doontay waa shay xaaraana wuxuu yidhi wain qutila hada fii tilka alxaali wahuwa yadfacu can nafsihi wa maalihi naftiisa maalkiisa xaaladda noocaasa difaacaya kaa fii tilka alxaal rajawtu lahu waxaan u rajaynayaa ashahaadata shahaado ayaa loo rajaynaya insha allah dee waa xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii weydiiyey wuxuu yidhi ka waran haddii la dagaalan buu ku yidhi hadduu ku soo dun maalkaaga xoolaha kaa qaata ka waran haddii dila buu ku yidhi qaala fa anta shahiid haddaan dilana ka waran qaala fi nnaar rawaahu alimaam muslim xadiiskii saxiixa sharaxnaa sheekh sheekh rabiic ilaahi raallah ka ahaadee sharaxan u sharaxay axaadiista halkaasu ku keenaya wax allaala wixii xormada ku soo aroortay qofka naftiisa iyo maalkiisa iyo inay u bannaan tahay qofku naftiisa qofka ku soo xadgudbay ee aqalkiisa ugu yimi ee sawjadiisa iyo aqalkiisa xaafadiisa soo doontay inuu iska difaaci karo wayna bannaantay halkaasu marka waxa la idhaha qofku naftiisa inuu difaacayo wey taas marka haa ee dee maaha axaadiistu inay bannaynayso fitanka inay bannaynayso maaha dee ya dadka qaar badda fitanka u deliishanaya xadiista noocan oo kale allahu mustacaan waayahay wuxuu yidhi sheekhu kamaa jaa sida ku timi fil axaadiisi sida ku timi axaadiista وجميع الآثار يا آثار تولد في هذا تا إنما أمر وحل أمر بقتاله إن لسك الدفاع أو شركو ذا لصوص تأيو توق تأيو خوارج تأيو ذاتك السائلين تيو ربيو بقادة أمر بقتاله ولم يؤمر لما أمرين بقتله إن استقل الدلو lama marka waa mudaafacunba dee yani sharcigu wuxuuna amrayaa waxaa saailkee soo weeraray ee muslimiinta ama dhiigooda daadinaya ama buqaaddaa in layska difaacunba de sharcigu ina amraya mar kastaba walam yu'mar lama amrin biqatlihi in la dilo haddii la qabto dee lama dilayo ninkaa baaqigae ama saa'ilkaa ama taawiilka wata haddii la qabto lama dilayo xaakimkunba de kolku ku ijtihaadaya walaa ma bannaana itibaacuhu in la raaco oo hadday yaacaan in la raacraaco oo la dabagalo oo la eryadaa ma bannaana walaa ma bannaana yujiisu calayhi inuu isdilo waa ijhaaskii uu israacinayey in surica hadduu dhaco in isagoo dhaawaca la israaciyaa ma bannaana ila waa qof mutaawila ama waa qof adduunyo doonaya ama waa qof dee maal doonaya ila waa qof muslimo dee yani wax fasaadinaya aw kaana ama wuxuu ahaaday jariixa mid majruuxoo la dhaawacay buu ahaaday wain akhadahu haddii la qabto asiiran qof haddii laga qabto asiir la qafaashay falaysa lahu uma bannaana an yaqtulahu qofkaasi inuu dilo qofkaa laga qabtay asiirka ah in la dilaa ma bannaana walaa yuqiimu calayhi lxad xadkana lagu oogi maayo haddaad qabato qof marka kuwa buqaadda ah ama kuwa saa'iliinta dadka soo weeraray tuugta ahaa ee hubka sitay ee shawkada lahaa xadka lagu oogi maayo walaakin yurfacu waxaa loo rafcinayaa amruhu amarkiisa waxaa loo qaadaya ilaa man wallaahu allah cidda ilaahay amarka iyo wilaayada mas-uuliyadda dadka loo dhiibay wulaatu umuur dadka talinayuunbaa loo dhiibaya fa yaxkumu fiih oo dee masalada xadkoo la oogayayo dadka wax fasaadinaya in maxaanku idhaahdaa arrintooda lagu ijtihaado iyo iimaamka iyo xaakimka ayaa dee qodobkaana iskale marka qofkii asiirka ahaa laga qabtay kii jariixa ahaa lama dilayo kii dhaawac ahaa la israacin maayo maadaama maxaanku idhaha laga qaalib noqday ama shirkoodiba uu dhammaaday maqsuudkuna wuxuu ahaa shirkooda in laga takhallusuu ahaa marka maadaama sharkoodii iyo xumaantii laga takhalluso waana sida madluubkee la doonayahayde dee lama dhaawacayo hadday dhacaan haddii la qabto mar kastaba waxaa loo celinayaa un markaa wulaatul umuurka ayuunbaa dee markaa la ururinaya loo celinaya markaa taasina inay bannaan tahay buu sheekhu u keenay raximah allahu tacala raxmata khawaarijta dadka saa'iliinta dadka soo weerara dadka buqaad ee dadka ku xadgudba ama dariiq jara ama gooya dadka noocaasa xaakimka iyo ay la dagaalamayaan marka dee xaakimka qofka amarka haya ayaa la dagaalamaya shaksi kasta lama dagaalamaye dadka amarka ayaa la dagaalamaya waayahay faslun halkana wuxu uhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica walaa nashhadu ma qirayno walaa nashhadu ma qirayno shahaadadii ashahaada calaa axadin qofna ku markhaati kici mayno oo min min ahlilqibla dadka muslimiintaa ahlulqibla ee almuslimiin dadka muslimiintaa ee min ahlilqibla ku markhaati kici mayno ku qiri mayno bicamalin camal camalkaasoo yacmaluhu uu samaynayo camal xun amaadee shay uu sameeyey annaku ku markhaati kici mayno axad muslima bijannatin walaa naarin yacnii janno inuu ku jiro ama naar inuu ku jiro inaannu qadcinno ama goyno ama ka markhaati noqonno annagu arrintaa ma samaynayno laa nashhad shahaadada qof mucayana ama dee hebel naar buu ku jiraa ama hebeli wuxuu ku jiraa janno oonu qadcinno deliil la'aan ma bannaana waa usuusha ahlu sunna waljamaaca caqiidat ahli sunna waljamaaca narju waxaanu u rajaynaynaa lisaalixi ka fiican khayr baanu u rajaynayna wanaag baanu u rajaynaya saalixa qofka mustaqiimkee toosan khayr baanu u rajaynaynaa wanakhaafu calayhi waanu u baqanaynaa ode qofki waa loo baqanaya khayrna waa loo rajaynaya wanakhaafu waa u cabsanaynaa calalmusiibi kii xumaa ee dee macsida ama xumaanta u saaxiibka ahaa almudnib ee dembiga u saaxiibka ahaa ee qofkii xumaa ee dhintay dee waa u cabsanaynaa isaga halis buu dee ku jira ama dembi buu ku dhintay marka halis buu haa ilaahay baa dee og amarkiisa amarkiisu ilallaahi subxaanahu watacaala ee inaku dee qofkii caasiga ahaa ama dee macsida u saaxiibka ee ku dhintay waa u baqanaynaa marka allahu akbar wanarju low waa u rajaynaynaa hadduu muslim yahay qofkii ahlu qiblada ee muslimka ahaa raxmatallahi naxariista ilaahay waa u rajaynayna maadaama uu muslim yahay dee waa taxta mashii'ati illaahi tacaala hadduu ilaahay doonona waa ka dhaafayaa hadduu ilaahay doonona waa ku cadaabaya markaa taa waxaa laga qaadanayaa un kitaabkiiyo sunnuhu baa loo celinaya wixii kitaabka iyo sunnuhu u qireenna dee waa u qirana innaku wixii kitaabkiiyo sunnuhu naar u qireenna dee naar baynu u qirayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam dad fara badan wuxuu u xukumay jannada inay ku jiraan oo dee khulafadii raashidiintaahay maxaanku yidhaahdaa saxaabigii cukaasha haabit binu qays bilaal markaa saxaabo fara badan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam jannada uga markhaati kacay ama la yidhi waxay ku jiraan jannada dee waa u qirayna wixii la yidhi naartii ku jiraanna ee rasuulku uu tilmaamuu yidhi innahu fi nnaar abii wa abuuka fi nnaar uu rasuulku naarta ku qirayna innaku waa u qirayna waa caqiidatu ahlu sunna waljamaaca intaasun baynu qiran kitaabka iyo sunnaha wixii deliille ayuunbaa dee loo qiraya culammada qaar waxay idhahdaan iyagu ahlucilmigu waxaa kaloo loo qirayaa ciddii muuminiintu u qireen waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi antum shuhadaau llaahi fii ardi kii la ammaanay wanaagga lagu ammaanayna wajabad buu yidhi kii sharka iyo xumaanta ay ku sheegeenna wajabad buu yidhi kadibna markii labadiiba wuxuu ihi waxatiin shuhadaau llaahi fii ardi marka muuminiintu waxay u qiraan inuu saalix ahaa ama inuu toosnaa ama dadkaa jaarku ay qiraan waa loo qoraya culammada qaar baa idhaha marka masaladaasi kolli waxay doonaysaa deliil deliilna looma hayo shaykhulislaam ibnu taymiya arrintaa fityooday laakiin deliil cad looma hayo innagu waxaynu ku gaabsanaynaa waxaa kitaabkiiyo sunnuhu ku soo arooreen ayuun baynu qaadanaynaa nasku wuxuu sheegay ayuunbaa dee inaga badanba intaa la sheegay filjanna rasuulku sheegay waa u qiraynaa intaa la yidhi finnaarina waa u qiraynaa inagu wixii kalena waynu ka baqanaynaa waynu ku istaagay marka kolle deliilka ayuun baan ugu badbaadaya insha allahu marka masalada shahaadadana cidna naar ama janno in loo qiro dadka muslimiinta ah waxaan deliil qaciya loo hayn ama dee nas aan loo hayn in laga gaabsado culammadii dee waaweyneed khayr baanu u rajaynaya ama imaam axmed khayr baanu u rajaynaynaa imaam maalik khayr baa loo rajaynaya shaafici sufyaan a'immada waaweyn dee khayr baan u rajaynaynaa laakiin de ma qadcin karno ma goyn karno imaamu shaafici fi ljanna imaam axmed fi ljanna ibnu taymiya fi ljanna ibnu yani de ma wada qadcin kareen yaha khayr baa dee culimmada a'immada ah ee qabuulka leh ee ilaahay subxaana wa tacaala carabkoodii iyo lisaankoodii iyo qalinkoodii uu barakeeyey de khayr weyn baa loo qabuul baa dee maaragta maasha allah ilaahay subxaa kutubtooda waa la akhriyaya baraka ku jirta hadalladooda baa la hayaa qab insha allahu tacaala laakiin de qadciga ah la qadciyo rasuulkuunbaa dee waxnaa sheega iyo kitaabkiisu waayahay taana masalada shahaadada intaasu sheekhu taana kaga baxay halkani wuxu uhi qaala raximahullah waman laqiya allaha qofka ilaahay la kulma waman laqiya allaha qofka ilaahay la kulma bidenbin qofka ilaahay tabaaraka wa tacaala kula kulma dembi man laqiya allaha qofka ilaahay kula kulma bidenbi dembi dembigaasoo tajiibu lahu bihi bisababihi ay ugu waajibayso annaaru naartu ay ugu waajibayso taa'iban isaga oo xaal u toob soo laabtay hayra musirin calayhi aanu daa'imin ilaahay dembi uu kala kulmay sababtiisana dee naar lagu galo isaga oo dembigaa ka toobad keenay dembigaana muu israarina waa ka toobad keenay haddaba hadduu toobad keenay fa inna allaha ilaahay yatuubu calayhi waa ka toobad aqbalaya alle waa ka toobad aqbalaya wayaqbalu towbata uu ka aqbalaya ilaahay towbada can cibaadihi addoommaha uu ka toobad aqbalaya wayacfu waa ka cafinayaa cani sayi'aati xumaanta ilaahay waa ka cafinayaa asalkanna waa usuusha ahlusunna waljamaca qur'aankuna waa ku soo arooray axaadiistana dee way ku soo aroortay in ilaahay subxaanahu watacaala qofka toobad keena ee soo laabtaa ilaahay inuu ka toobad aqbalayo in fara badan baa adiladu ilaahay subxaanahu watacaala uu dhaafaa dunuubta oo dhan jamiican u dhaafaa inna allaha yakfiru dunuuba jamiica dhammaan dunuubta shirkiga iyo kufriga iyo bidcada iyo macaasida xumaanta qofka ka toobad keena uu ka aqbalaya ilahi subxana markaa qofka taa'ibkaa toobadiisa waa la aqbalaya waa shay qadciya adiladuna in badan bay caddaysa adilada sharciga ahi waa caddaysa qodobka isaga marka ilaahay subxaanahu watacaala addoommaha naftooda ku israafay ama dee dunuubta u saaxiibka ah ilaahay subxaanahu watacaala ay u soo laabtaan ilaahay jalla wacalaa waa kaa ilaahay waana hafuur oo dee dembigana waa dhaafaa waa asturaa waa qariyaa uu naxariis badan yahay xataa ilaahay subxaanahu watacaala ya qofka hadduu ilaahay u soo laabto ilaahay waa hafaar uu ka aqbalaya waana ka toobad aqbala waana ku farxaa lallaahu ashaddu faraxan ilaahay wuxuu kaga daran yahay farax uu ku farxayo bitowbati cabdi sida qof uu ugu farxo neef ka lumay meel cidlaa oo uu helay siduu ugu farxo wax ka lumay oo meel cidlaa weliba ilaahayna waa kaga daran yahay inuu ku farxo marka ilahay wuu ku farxayaa towbada addoonku uu soo laabto ilaahay wuu ku farxayaa subxaana wataala addoonkiibaa dee soo laabtay baa lo odhanaya ilaahay subxaana watacaala waayo markaa towbadana ilaahay waa aqbalaa qofka intaan aanay gaadhin wakhtigii aan la aqbalayn ama dee aanay naftuba dee qarqarada aanay gaadhin ama maxaanku dhaha cadceeddu aanay ka soo bixin halkii ay ka dhacday maqrib aanay ka soo bixin oo aanay wakhtigu isbedelin ilaahay waa ka aqbalaya subxaana watacaala towbada shuruudna waa leedahay towbada wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala raxmatan waasica qaala waman laqiyahu qofka la kulma waman laqiyahu ay allaha subxaanahu wa tacaala alle jalla wacalaa qofka la kulma waqad uqiima calayh lagu oogay xaddu dalika dembigaa xadkiisana lagu oogay dembigaa xadkiisa lagu oogay fi dunyaa adduunyada xadka qofka lagu oogay waa xuduuddii fi dunyaa adduunyada fa huwa kafaaratuhu xuduuddu waxay noqonaysaa kafaaragu dembigii waa ka daadinaysaa kamaa jaa sida ku timi fi lkhabari xadiiskii can rasuuli illaahi sala allah caleh wasalam sida ay ka sugnaatay buu yidhi imaam axmed xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam siday ku timay ku soo aroortay waman laqiyahu qofka alle la kulma ilaahay subxaanahu watacaala la kulma musiran isagoo daa'imay ama ku baaqiya hayra taa'ibin aan ka toobadkaynin min adunuubi dunuubtii allatii taasoo istawjaba biha uu ku mutay iyada daraaddeed alcuquubata cadaab iyo cuquuba uu ku mutay isagoon ka toobadkeeninka ku dhinta dembina daa'imay sidaa ku dhinta fa amruhu amarkiisa waxaa loo celinayaa ila allahi tacaala ilaahay jalla wacalaa baa loo celinaya in shaa hadduu ilaahay doono cadabahu ilaahay wuu cadaabaya qofka dembi ku dhinta hadduu doono ilahay wuu cadaabaya wa in shaaa hafara lahu haddii ilaahay uu doonona ilaahay uu u dembi dhaafaya jalla wacala waman laqiyahu qofka alla la kulma wa huwa kaafirun isagoo gaala oo kufri ama gaalnimo kufriga akbarkee weyn qofka ku dhinta walciyaadu billaah kaafira ku dhinta cadabahu ilaahay kaa waa cadaabaya walam yugfar lahu loo dembi dhaafi maayo kaa ku dhintay gaalnimada ama shirkigaba ilaahay tabaaraka watacaala ma dhaafo ina allaha laa yakfiru ilaahay ma dhaafo an yushraka bi shirkigii kufrigii wixii la noocaa ilaahay ma dhaafi riddadii waxa ma dhaafay uu dhaafaa maa duuna daalika waxa ka hooseeya macaasida iyo kabaa'irta iyo waxyaabaha hadduu qofku irtikaabo ama qofkuu ku dhacaba dee ilaahay hadduu doono u dhaafayo maa duuna daalika liman yashaa markaa shirkiga iyo kufriga hadduu ku dhinto xaaladaa ilaahay tabaaraka wa tacala walam yukfar lahu yacni waa la dhashay caana in qofka dembi ku dhintaa isagoo oo dembigaa daa'imay oo muslima inaanu gaaloobayn amarkiisu ilaahay loo celinaya jalla wacala hadduu ilaahay doonona ku cadaabaya hadduu ilaahay doonona dembi dhaafaya taxta mashii'at illaahi jalla wacala waa caqiidatu ahlusunna waljamaaca qofkaa dembigaa ku dhintay hadduu ilaahay doonona waa ka jaraya hadduu ilaahay doonona waa ka dhaafaya ilaahayda isagaa subxaanau wa tacaala amarka loo celinaya markaa taasi waxay khilaafsantay madhabkii khawaarijta qofka dembi ku dhinta kabiiro kabaa'irta ah inuu gaaloobayo adduunyadana dhulkiisu waa xalaal iyo maalkiisu aakhirana alkhuluudu fi naari aakhirana naartu ku wareeba yidhaahde markaa dee waa caqiida ahlusunna qofka dembi ku dhintaa dee waana shay halisa oo loo baqana qofka dembi ku dhintaa laakiin waxaa loo celinayaa mashii'ada ilaahi subxaana wa tacaala hadduu ilaahay doonona waa ku ciqaabayaa hadduu ilaahay doonona waa ka dhaafaya tabaarak ee waxaa ka mid a dee adillada loo deliishanayo xadiiskii bitaaqada rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacni qofka dee waxaa loo keenaya sijillaad waraaqo waaweyn oo dee ay ku qoran tahay maxaanku idhaahda dunuubtiisii iyo wixii uu kasbaday waxaana loo keenaya bidaaqadii laa ilaaha illa allah marka laa ilaaha illa allah waxay noqonaysaa mid ka miisaan badan maxaanku idhaahdaa wax allaala wixii kale ee sijillaadkii waraaqaa ku qoran marka dee laa ilaaha illa allah yowman min alayaam maalin maalmaha ka mida inay badbaadinayso marka qofku in naarta hadduu galo qofka muslimka ahi oo dee laga soo jaro oo dunuubtii la ciqaabo inaanu ku waarayn bay culammadu markaa halkaa u deliishadeen oo waanu noqonay khaalidan mukhalladan fi nnaar waayo wuxuu uhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica marka halkaa xuduuduna qofka haddii xadka lagu oogo inay kafaaro u tahay taana axaadiis baa ku soo arooray oo dee xadka la oogaya kafaaro u noqonaysa haddii aan xadkii lagu ooginna ilaahay subxaana wa tacala wa noqon qaala raximah allahu tacaala raxmatan waasica wuxuu uhi sheekhu raximah allah warajmu rajmiga waxaa la yidhaha qofka in la rajmiyo xaqun waa shay sugan oo xaqa waynu ictiqaadsanahay dee waynu iqraarinaynaa in la rajmiyo calaa man sana qofka xumaan ama faaxisho ku dhacay ee sinaystay waqad axsan isagoo guur soo maray oo dee muxsana oo uxsin oo dee guur soo maray guurta nikax saxiixa wadci saxiixa soo maray ee xumaan ku dhacay waxaa korkiisa saaran dhagax in lagu rajmiyo ayaa saaran idaa haddii ictarafa isagu ictiraafo oo ilaa waxaasaasay sida dee saxaabada qisadii ninkii maacis iyo gabadhii qaamidyadii iyo yani waa kuwii caadu ictiraafee yani sugay marka hadduu idhaha waxaan waa sameeye ictiraafo idaa haddii ictirafa isagu ictiraafo uu idhaa u qirto aw amaseba qaamat calayhi korkiisa ay ku qumto bayinatun haddii la caddeeyo albayina waa caddayn shay daacad haddii la keeno faqad rajaba waa rajmiyey rasuulu llaahi sala allah caleh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa rajmiyey waqad rajabat way rajmiyeen ala'immata raashiduun a'immadii raashidiinta ahaydee ka dambaysay mahdiyiinta ahayd abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali khulafadii raashidiinta ahaydna way rajmiyeen rasuulkuna waa rajmiyey calayhi salaatu taana de waa shay qaciya waa shay usuusha islaamka ka mida towraadna waa ku taallay injiilna waa ku taallay qur'aankana waa ku taallay waa axkaamta hareecada sharaa'icdii hore oo dhani ay isku waafaqeen waa shay mashruuca aayad aayaddeediina laftigeediina waa la nasakhay asheekhu washeekha xukunkeedina waa baaqi yacni waana shay sugan qofka xumaan sameeya ee guur maray in la rajminayo waa shay sharciya adilana waa loo hayaa arrintaas wax ishkaala ma laha marka xaaladaha hadduu ictiraafo waa qodob haddii bayina la caddeeyana dee waa qodob haddii uur uu soo baxana waa qodob kale waayo uurku waa calaamad weynjir wax kabaan mama jira dee bayine ka weynaa dii dee uur la helo oo ninna aanay lahayn dee waa marka inkastoo culammadu isku khilaafaan masalaa jirta culamada iskugu khilaafi jireenoo culammada fuqahaadu mar kasta sheegaan waxaa la yaabla culammadu waxyaabaa sheegaan gabadhu fuqahadu markay qaraa'inta ka sheekaynayaan xukunka qaraa'inta alxukm bilqaraa'in gabadhii uur bay leedahay ninna ma laha haddana inta la baadho dumar loo diray baa la ogaaday bakaaradeedii inay qabtoon la jebinba marka culammadu isku khil laba qolba ku jira masalada gabadha bakaaradeedii way qabtaa bakrigeedii ama lamama jebinba uurna way leedahay marka qaraa'intiiba culammadu aad isku khilaafeen marka masalada qaraa'inta ay culammadu isku khilaafeen marka culamada qaar waxay leeyihiin dee mar haddii uur ay leedahay waa la rajminaya culamada qaar waxay leeyihin shubha ku jirto oo yacni dee waxaa dhici karta een waxaa dhici karta inuu xataa jin baa dhici karta inuu galmooday le wax kasta dhici karta marka maadaama shubaha ay gashayba xadka marka halka xadki waa ka baxay waana sida sacda xadku ka baxay ya lan waa shubaha ku dhici karta wadi baa dhici karta min aljin waa dhici karta xaaladaas ta waxyaabo kala dhici karta culimada ihtimaal faraba marka waxaan u jeedaa hadday dhacdo masaladaas way dhacday xataa yamata way ka dhacdo doo masaa'il waa aad baa loo baari jiray waa dhacday marka waana dhacday ilaan wadda marka la baadhe dumarka la diray ee la qaraynta la ogaado dee marka haddii cafiifo tahay oo kale dee lama rajmin karo laakiin haddii fiski lagu yaqaani ka hor wuxuu leeyahay ibnu tamiya haddii fiski lagu yaqaani oo la rajminay ama dee xumaan waaya marka kolley dee sharcigu aad iyo aad masaa'il ku adkeeyey waa masaa'il muhim oo adag oo dee culammaduna ay aad uga fiirsadaan ee ay iska ilaaliyaan qofku dee xataa waka culammadu yidhaahda iminka haddii culammada loo keeno qof ictiraafay masalada ictiraafka lafteedu waxay doonaysa in aad looga yar fiirsado dadka qaar bay la xanuunsanaya ruux iska odhan xubeen baa siiyey marka culammadu waxay dhahdaan dhakhtarka u diraan daawada soo baara ragga dee yaqaana waxay odhanayaan fii caqlihaa shay xoogaa baa ka siiya maadaama fii caqliha khalad in yaroo haddii wax ka siiyan xataa lama rajin oo la iska ilaa marka dadka xataa ictiraaf in la yaro baadhaa fiican oo lagu iska odhanaya haa waxaan waa siiyo muuna xanuunsanaya sho oo laftiisa waa la hayaa marka masaladaana culimmadu u celiya qisadii maxamed bin cabdilwahaab bilaa raallah ka ah sheekh maxamed bin cabdilwahaab sheekhii dee usuubu salaasaa kashfu shubahaad kale iyo kitaabi tawxiidkii ee naftiga baa loo keenay gabadh kadibna dee la soo baadho inay xanuunsanayso markaasaa la yidhi caqligeedu waa fay waxa ma qabto markii dee sheekhu dhow goor celceliyey aakhirkii waa ka sheekh rajmiyey xaakimka amiirkuna uu ku waafaqay dee amiirkii mantiqadda hayey iyo sheekhii kadibna xadkii ku yidhi sheekhu wuu ogi jiray waay marka waxaa kaloo isaguna waxyaabaha la yaab kale culamadu sheegaan xadka masalada xadka haddii iminka waxa dhaca wakhtigeena weliba dee iminka wakhtigeena xadka lagu wogo marka culummada qaar baa u yimaado dad qof dee ilaahay ka cabsanay way maayo culummada wuxuu ka odhanayaa anigu dee dembi baan sameeyey waxaana la ogaaday in caqligiisu caadiye dee xukuumaddana waxa laga yaaba inaanan oginba xadba lama ogo xadhaasa isku soo deenaysa isaguna wuxuu doonaya naftiisa inuu daahir kareeyo wuxuu leeyahay sheekh maraakiista culamadu ugu yimaadaan way dhacdaa wuxuu leeyahay dee naftaydii waxaasaa dhacay dee waxaan doonaya in la dahiro waayo imanka haddii la xeho la soo deynay hataa haddana ictiraafka maxkamaddu way xabsi shan biloodo iska qawaaniin baa taala marka waxaan doonaya anigu anigu naftayda in la dahiran doonayo culammadu si sira ayay qofka xadka ugu yimaadaan inkastoo dee khilaafka ku jira laakiin culummadu si sira masalada wuu ogaaminba allah mustacaan waayo qofku da uu baqanaya wuxuu leeyahay waxaan doonaya aniga in la dahiro xukuumaddina wixii ma samaynayso marka qofku maadaama uu tadhiir doonayo ahlucilmiga qaarba fityooda masalada la soco waxay fityoodaan qofka ama dee maktabadda ha geliyaan ama culamada markale ha geeyaan way kasi khafiifa uga jaraan marka dhag way dhammeeyaan way jiraan waayo qofku wuxuu doonaya in la dahiru doonaya allah mustacaan الله المستعان وإياه هل كاسين كتب والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله تعالى